أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa war ka soo saartay safiirka maamulka sahyuuniyadda yuhuudda u soo magacowday maamul goboleedka gaala raaca somaliland mu'asasada azalaaq ah ayaa baahisay tirakoobka howlgallada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin qarax khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalisay khilaaf ka dhexe taagnaa beelo walaalo ah oo wada degaa bartamaha dalka soomaaliya kataybila khabaari ayaa baahisay qaybtii koowaad aflaam lagu soo bandhigayo howlaha uu wilaayaadka ka wado guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka garguurta ee ka dhistay magaalada baydhabo ayaa si adag uga soo horjeestay nooca doorasho ee garguurta doonayo inuu ka qabto magaaladaasi in ka badan laba boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay gurmad guddiga gurmadka abaaraha uu gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiin ah u soo gebagabeeyey qaybo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaado ah taariikhdii hijriguna ay tahay afarta bisha dulqacdaha kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa war ka soo saartay safiirka maamulka sahyuuniyadda yuhuudda usoo magacowday maamul goboleedka gaalraaca ee somaliland haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cabduqaadir maxamed rabaani
dowladda shiicada iiraan ayaa markii ugu horreysay war ka soo saartay safiirka cusub ee kayaanka sahaayanadu usoo magacaabeen maamulka shaadala dirirka ee somalilan kadib markii ay u aqoonsadeen dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale sida ay tabisay warbaahinta wana oo fadhigeedu yahay caasimadda tehraan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ninka lagu magacaabo ismaaciil baqaa'i ayaa si adag u cambaareeyey go-aanka yuhuudda ay safiirka ugu magacowday maamulka shaadala dirirka ee hargeysa tallaabadan ayuu afhayeenku ku tilmaamay astaan cad oo muujinaysa shirqoolka joogtada ah ee maamulka yuhuuddu uu ku doonayo inuu ku kala dhantaalo dalalka islaamka waxa uu muujiyey in marnaba aanay aqbali doonin in deegaanada somalilan laga jaro soomaaliya inteeda kale waxaanu falalkan yuhuuddu ay ka wado soomaaliya ku tilmaamay xadgudub cad oo sidoo kalena ka dhan ah heshiiska ururgaaleedka qaramada midoobay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ismaaciil baqaa'i isaga oo arrintan ka hadlayay waxa uu yidhi yuhuuddu waxa ay si toos ah u weerarayaan madax bannaanida xorriyadda iyo wadajirka dhuleed ee dalka soomaaliya ugu dambeyntiina afhayeenka waxa uu ku baaqay in laga dhiidhiyo faragelinta qaawan ee lagu hayo soomaaliya islamarkaana si guud looga hortago xadgudubyada joogtada ah iyo isfidinta uu kayaanka sahayanadu ka wado dalka muslimka ee soomaaliya mahadsanid rabaani mu'asasada azalaaq ah ayaa baahisay tirakoobka howlgallada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi cali yare mu'asasada azalaaqa garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa soo saartay tirakoobka howlgalladii ay mujaahidiintaasi fuliyeen bishii shawaal ee aynu soo dhaafnay sida ku xusan tirakoobkan oo loo diyaariyey qaab infogaraafig ah ayaa waxaa howlgalladaasi ay yihiin lix iyo toban ka mid ah qaraxyo waddooyinka lagula beegsaday gaadiidka cadowga sidoo kale mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa fuliyey bishii shawaal konton iyo toddoba weerar oo lagu qaaday sallagyada maleeshiyaadka xukuumadaha dabadhilafyada ah ee ka jira galbeedka afrika shan howlgal oo kamaaynaha ayaa ka mid ah weerarada dhacay iyo sidoo kale shan weerar oo duqeyn ah natiijada howlgalladaasi ayaa ah dilka in ka badan boqol iyo konton askari halka lagu burburiyey toddoba gaadiid oo noocyo kala duwan isugu jira sidoo kale mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay boqol lixdan iyo toddoba kala duwan oo hub ah iyo in ka badan lixdan mooto jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ah faraca mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaam ayaa bilihii lasoo dhaafay sii kordhiyey howlgallada jihaadiga ah ee ay ku beegsanayso maleeshiyaadka xukuumadaha dabadhelafyada ah ee ka jira galbeedka qaaradda afrika mahadsanida cali yare qarax khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta waxay maanta duleedka degmada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe qarax kula eegteen gaari qooqan ah oo ay wateen maleeshiyaad murtadiin ah qaraxaasi waxaa dhaawac culus oo ka soo gaaray hal askari oo murtad ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalisay khilaafaad ka dhexe taagnaa beelo walaalo ah oo wadadega bartamaha dalka soomaaliya tafaasiisha warkan waxaa haya marwaan maxamed waxay ahayd munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay shir muhiim ah oo socday afar iyo toban cisho oo ay martigelisay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaas oo guddiga musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku heshiisiinayay beelaha walaalaha ah ee maxamuud hiraab iyo saruur kuwaasoo muddo dheer uu ka dhex taagnaa khilaaf ku saabsan dhuldaaqsiin la deegaameeyey munaasabadda heshiisiinta labada beelood waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah waxgaradka labada beelood iyo mas-uuliyiinta guddiga musaalaxada ah ugu horeyn waxaa munaasabadda laga akhriyey bayaan ku saabsan shirka heshiisiinta ee soo gebagaboobay iyo go'aamada ka soo baxay kow qismiga wuxuu go'aamiyey wax xaduud dhuleed ah oo u dhexeeya ummadda muslimiinta guud ahaan ma jiraan laba in dhulka aan soo sheegnay ee cabirkiisu yahay toban iyo toddoba kilomitir oo dheerar ah iyo sagaal kilomitir oo ballac ah uu yahay dhul daaqsin ah oo aan la deegaamayn karin saddex in dhulka aan soo sheegnay uu yahay dhul caam ah oo aysan labada beelood midna lahaanshiyo mulkiyadeed u sheegan karin afar qismiga wuxuu go'aamiyey in la baabi'iyo dhammaan wax kasta oo ku yaala dhulka aan cabirkiisu soo sheegnay sida beeraha bacaha dhulka la geliya iyo baagaga shan wax allaale wixii deegaamayn cusub ah waxaa iska leh oo looga dambaynayaa maamullada islaamiga sida bacaha baagaga dhulbixinta baraagaha iyo beeraha iyo wixii la mid ah waxgaradka iyo odayaasha labada beelood ee walaalaha ah ayaa si midaysan u soo dhoweeyey heshiiska uu beelahaasi kala dhex dhigay guddiga musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab shirkaas waa galnay waa soo dhoweeyehaynaa waa ku faraxsannahay go'aamadaasna waa saxiixnay awalna walaalahana ma diriirsanayna laxawjecilaa maaragtay dadka laxawjecilaa qabatay laxawjeciladiina alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaalo aan maaragtay qofna markaas u soconaa maaragtay dhammeeyey wax xumaana oo aan isu qabnaana ma jiraan horena xumaan noogama dhexayn hadda nagama dhexaydo laxawjecladiina waana laku kala saaray alxamdulilaahi rabbilcaalamiin
haddaan nahay marka odayaasha ama nuqubada annaguna waxaan qaadanaynaa inaan maaragtay ballankaas fulino inta nooga aadan inaysan soo noqon khilaafkaasu soo noqon inay dadkaasu noqdaan dad muslimiin ahoo laxawjeclo iyo walaalnimo iyo isudhimrin ay ka dhexayso sidaasaan ilaahay weydiisanaynaa ilaahayaan addoommadiisa ku nahay inaan maarata macruufka iyo wanaagga ka shaqayno khaasatan haddana waxaanba u nahay nuqubo inaan quduwo u noqono wanaagga sidaas ayaan maaragtay ku magacaabannahay ilaahayna addoommadiisii aan ku nahay ilaahay waxaan leenahay marka cid kasta oo arrinkaas juhdi gelisay iyo fikir ajri ilaahay ha ka siiyo annagana howshaasu mid waarta oo midho dhasha oo lagu taamo allaha nooga dhigo intaasaan kusoo koogaya codkayga wasalaamu calaykum waraxmatullah sida raggii horeba sheegay laxujaal asukaana keentay laxawjeeladiina ilaahay subxaanau watacaala hay ayukaa dhameeyey waxaan leenahay ajirkiina xasanaadka allah inii saaro waxaan leenahay ummadda intaas iyo dhibkaas iyo maaragtay afar iyo tobanka sano ama shan iyo toban dhibka ka taagnaa dhameeyey ajirkiina xasanaadka inii saaraan leenahay waxaan u mahad celinaynaa cid allaale iyo ciddii juhdi iyo dadaal ku bixisay ajir fara badan allaha ka siiyo annagana wixii meeshan laga qaado oo wanaag iyo heshiisa dadkii waalaye oo dhaqangeliya allaha naga dhigo waxaan leenahay muxuu ahaa ardada ilaahay ayaa iskale islaax ayaa nala faray islaaxaan ka shaqayno la ka cabsi aan muxuu ahay isfarno qulubteenna aan wanaajinno dadkaas dad derisa oo walaala oo qaraabaa oo ahli qoryaa oo wada dhashay wax badanna deris ahay waay ilaahay maaragtay nabadgelyada u keenay muslimiinta inay ku kala nabadgeliyaan ama ay u qoordhiibtaan ama dadka musaalaxada u keenay ayaa tahniyadaas iyo mahaddaas iskale intaasi kadib waaliga wilaayadda islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuwa xamsa oo munaasabadda kelimad muhiim ah ka jeediyey ayaa labada beelood kula ballamay inay qodobada heshiiska fuliyaan oo nabad iyo walaalnimo ku wada noolaadaan ewa jasaakum allahu khayran baarak allahu fiikum mar kale iyo mar kale aan isu uur furno dhulkaani waana deeqaa waana naga soo haraa mar kale iyo mar kale waxaan ku celinaa wixii maantay aad gaarteen ee walaalaha ay hogaanka nooga ahaayeen aan wada waardiyeysano wax kalena aan ku darno waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo wax maanta bayaankeeda la aqriya horta aan waardiyeysano oo ayaan lagu soo noqon ayada in wax la baabi'iyo hadda samaysan macno ma leh waxaa macno leh in la heshiiyaa macno leh qulubta in la isu furaa macno leh wixii dhacay in laga qoomameeyaa macno leh wax dambe inaan loo noqon in la go'aansadaa macno leh ilaahina loo toobad keeno jasaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh cabdulaahi abuu khaalid oo ah waaliga wilaayadda islaamiga galguduud ayaa soo xiray xafladda wuxuuna dardaarano wax kool ah u jeediyey beelaha walaalaha ah ee heshiiska lakala dhex dhigay meeshaan waxaa la fidhiyey muddo toban iyo dhowr maalmood ah juhdi badana galay maala galay maskaxa ayaa gashay weliba xilliga wuxuu ahaa xilli aad iyo aad u adag dadka maaragtay oo jiilaal iyo kuleel iyo oon uu jiro ayaa meesha lasoo fadhiistay wixii inta lagu heshiiyey oo laga akhriyey waxay rabaan dadka in la gaarsiiyo ummadda gadaal jirto annaga ka filmayno dadka meeshaan fadhiyo inay hadda war soo celinayaan ama dhib ay keenayaan amaba islihinba laakiin dadka meeshaan joogin oo baadiyaha ku jiro oo tuulayaalka joogo warba haynin haddii war lesho loo sheegin oo fariinta la gaarsiinin waxa waaye waxaa suuragala dadkaas inay ay war soo celiyaan ilaan war moogu waaye waxaan rabna marka odayaasha inay se dhammaystiran deegaamada ay u gaarsiiyaan masaajidada iyo maxaafila la istaago go-aanka lasoo qaatay la akhriyo oo wiilasha loo sheego oo gabdhaha loo sheego dadku waayeelada loo sheego warkaasi haddaad si dhab aad u qaadaanoo dadkan aad gaarsidaan waxa idinka daba imaanaya insha allahu tacaala ma jiri doonaan qadyadaasna markaas si mas-uuliyad ku jirto in loo gaarsiiyo insha allahu tacaala kataabel akhbaari ayaa baahisay qaybtii koowaad aflaam lagu soo gudbinayo howlaha wilaayaadka uu ka wado guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan haya muuqaalkan oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariyah ayaa lagu soo bandhigayaa guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gurmad gaarsiinaya deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose muuqaalkan oo la daawan karo ku dhowaad toddoba daqiiqo ayaa waxaa lagu arkayaa gurmad la gaarsiinayo dadka ay saameeyaan abaaraha ee ku dhaqan deegaanka farsooley ee wilaayada shabeellada hoose waxaana filimka lagu arkayaa biyodhaamin uu guddigu ka sameynayo deegaanka farsooley iyadoona sidoo kale filimka lagu daawan karo nabadoonnada waxgaradka iyo bulshada deegaanka oo ka warbixinaya gurmadka la soo gaarsiiyey
guddiga abaaraha xarakada hadbarteennay la rooga dhibaataday maani haysantee oo goobjoog yoonniglaayen ilaahya ka maxsan maxaa yeelay dhibaatada waddankan taalla walkooba maba biilay eh biila'aan boqolkii boqol ummadda biila'aan haysanta wax alla wahi karaankeeda ee xarakadan iyo garab istaagay mayan baahanaa dhulkaan wara waweyn inaniinqodo ceelal waweyn inaniinqodo oo baahadaasay taw ilaahay daboolo kore dawladda islaamka daboolo kore dawladda islaamka may qoslaane in ceel niinqodo warar waweyn naniinqodo kabar waaqow guddiga abaaraha gurmudka abaaraha ilaahow khayr siinsi ilaahow khayr siinsi maxaa yeelay laba bilood haddii niili roogdan ilaa ilaahay barwaaqanaysiin in niili roogdan afadaan
alxamdulilah allah ka mahadsan walaalaheen mujaahidiintaana siiye allah ku mahadsan adow allah ka qabto gaalo allah jibiyo gubac gadaal odha allah ka dhigo ilaahay cagta hoosta allah mariyo ilaahay idankiis gacanteer guulaan ku ognahay
muuqaalkan uu baahiyey kanaalka wararka ee kataayib ayaa ah qaybta koowaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka dadka ay saameeyaan abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga siyaasiyiinta mucaaradka kuwa ah maamulka gurguurta uu ka dhisay magaalada baydhabo ayaa si adag uga soo horjeestay nooca doorasho ee gurguurta uu doonayo inuu ku qabto magaaladaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkani haya saraakiisha mucaarasan maamulka kooxda ridada soomaaliya oo dhowaan ka dhistay magaalada baydhabo ayaa si adag oola hadlay nidaamka doorasho ee guurguurta uu ka wado magaaladaas saraakiishan oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inaysan aqbali doonin in xasan guurguurta doorasho isaga uu gaara uu ku qabsado magaalada baydhabo dagaalna ay ka xigaan qorshahaasi waxay sheegeen inay bilaabi doonaan howlgalla ka dhana nidaamka xasan sheekh uu ka dhisay magaalada baydhabo iyo doorashada uu ka wado madaarka baydhabo ayay sheegeen inuu xiran yahay waxay dignin u direen diyaaradaha isku daya inay ku soo degaan garoonka saraakiishan ayaa sidoo kale fariin adag u diray maleeshiyaadka guurguurta uu keenay magaalada baydhabo waxay sheegeen in hubka ay wataan aysan dib oola laaban doonin oo iyaga ay ka faramaroojin doonaan taas oo in muddo aysan ogdin sidii la socotay magaalada baydhabo haaladii muddooyinkuun laha dhaafiba maxaaytay goob laka dagaalami oo dagaalkaasna haay ee koolaha ka duuli markaas duulaankii kubacda unumay go-aansan inay batka shaqayna si toos ayaa lahan ka duuli gobolkan waana way weydnaleyna in doorasho inta una ku qobsadaan way siin gobadaana ma una ku qobsadaan ma ku qobsadaasan wal doorasho leera unta maka dhiyaw taasa addeeyana baydhabo nabadgelyadiya iyo naytoy ee olaadiyana gacantiin maka jarta unu gacantaan ka jarta haddii ilaahay kalaa leeda owlaadi oo la sheeni diyaara la kasheeni bartiyo halka nagoy hoobalanka nagna ilaa qiyaamo dagaala ka dareera baydhabo wal diyaarad le rawna maha ka degaayaan wal doorasho le rawna mayka gobsadaw laka bilaaw oogka howlgal jee bilaawde meel welben laka bilaawde hoob ilaahay karaa la naqde garoonkas way dhawo hirinye diyaaradiiska deeshi ma sheegane in howdaas laku gubi doon in howdaasay laku gubi doon ku diyaar garow ku digtoowsanaw beegu wala la kiinshagaay hufwaay ciidan la haqaaday korolkasheeni oo yooba nafsatiyo haquuq laang eh baydhow madigo watanga haquuqlasan siya laha eri inti inta la sheeni baydhow madifaca koran beentiyow baydhow lakubilaaw geeka wal doorasho gobodaasaa ma jart koyti habati anta koyti may ilaahay mahadis e wala ad hub esheenti wala nagala doonto hamar lag naga doona me anta ka heri doonaan qof welba meeli ka aragaado deegaankaano sheenti diyaaradna maha degaasa maalan nagadaas antaas isan socnin magaalada wasa roogni waana is aragaani digniintan ka soo yeertay saraakiisha maamulkii hore ee magaalada baydhabo ayaa ku soo beegmaya xilli kooxda riddadu halkaas ay ka wado doorasho ay ku sheegtay qof iyo cod oo ah tan uu ka biyo diidanaan laftagareen waad mahadsantahay cazaam in ka badan laba boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay gurmad oo guddiga gurmadka abaaraha uu gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe faysal mahad soomaali ayaa warbixinta warkan haya in ka badan laba boqol oo qoys ayaa siyaabo kala duwan uga faa'iidaystay gurmad biyodhaamin ah oo saacadihii lasoo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey deegaanada loolo iyo dadundheer ee hoostaga degmada gamboole wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe markii gurmadkan la gaarsiiyey dadkan muslimiinta ah idaacadda andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah qoysaskii biyaha ka faa'iidaystay maxamed ibraahim mudeey aliira waxaan joogaa tuulada loolo wax badan oo abaare iyo dhib badan arre ahayso alxamdulilah haddana wuxuu ahaa guri waana soo gaari biyo iyo maragtaa oo mucaamala waana soo gaareen waxaa kaloo jiro intii wax noo keentay oo ragada ka mid ay tahay khayr allah siiyo muraadkooda allah saal masaa'ibta allah ka qabto cabdi maxamed faarax liiraa deegaankaa joogno loolaa liiraa marka ilaahay khayr ha ku siiyo dhibaatada ka jirto lasu sheegi maayo adduunka ninkii joogu waa wada ogyahay marka dhibaa ka jiro oo dad idduunyo leh biyo waa noola keenay maaragtay walaayada oo xaragada hadda noo keentay dhowr joor oo berigii lama aanaheen biyo wax ma noolaynaya marka nafaqo kale la haysan jibriil ibraahim shacayb oo jooga dudundheer walaayada islaamka waa mahadsan tahay kun iyo kow joor oo maantana soo booqata oo gacanna siisa waa mahadsan tahay abaar baa na haysa hadda biyo waa helni waxaan u baahannahay baad walaayada islaamka waa mahadsan tahay kun iyo kow joor si fiican waa ku mahadsihiin saddex sano roob ma helin alxamdulilaahi xaaladda saas waaye waa iska liidannahay dameerihii biyo waa inoo dhaanin waayeen waxaan malaynayaa biyahan hadda laba bilood ay maqnaayeen maantana alxamdulilaahi ilaahaa nii soo qaade waxaan dhacday alxamdulilaahi erigii waa ruqley waa maanta waa noo dhamaaday kareetadii waa tabardaraya kareetadii dameerihii alxamdulilaahi dhulka ay u dhaceen biyihii waa keen waayeen biyihii gaaridameerka lagu soo qaadi lahaa haluu soo qaadi lahaa dameerkii waa fadhiistiba arigana ruq waaye alxamdulilaahi ninkii qoton neef lahay tobanaa u soo hartay ninkii boqol lahay labaatanaa u soo hartay adaa waddankaasu liitaa maalmihii lasoo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray howlaha samafalka ah ee uu ka sameynayo deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga shabeellada dhexe kuwaasoo si weyn ay uga faa'iidaysanayaan boqolaal qoysas ah oo aad ay saameyn ugu yeelatay abaaraha iyo kuleelka ka jira qeybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey qaybo ka mid ah bulshada ku dhaqan ee deegaan ka tirsan wilaayadaasi saadiq muumin ayaa warbixinta warkan haya waa munaasabad heerkeedu sarreeyo iyo dowro loogu magacdaray saxaabiga cabdulaahi ibnu cabbaas oo loo soo gebagabeeyey muruqmaalka ku dhaqan deegaanka booco ee hees togta magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabadan ka soo qaybgalay culimo mas-uuliyiin iyo nuqubada deegaanka dowradani oo socotay muddo afar maalmood ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad boqolaal ruux oo isugu jira ganacsato gaadiidley iyo beeraley iyagoona cilmi badan ka kororsaday muddada ay dowradu socotay nabadoon ibraahim galbeed iyo nabadoon daa'uud cabdiraxmaan oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka booco oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay ardaydii dowladda loo soo gebagabeeyey iyagoona ku booriyey in ay sii wataan waxbarashadooda waxaanu maxad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ummaddan yacni masiirkeeda meeshaan soo gaarsiiday ee u dhabar adeegto naf iyo maalba ku bixiday oo ummaddan diintooda yacni kollaytaba u dhumanayso una dhaawacmaysa ayadana waa umad celinaynaa hadday heer xaraga tahay iyo hadday heer gobol tahay iyo haddii heer degmo tahay waa umad celina jazaakum allahu khayran ayaan leenahay intaa kadib waxaan mahad celinaynaa ee dadkii dowrada loo qabtay saddex habeen dowra loo hayay oo ayadoo hadda dhibaata ay jirto abaara iska jirto oo dadku beerey uu yahay hadday ganacsata yihiin iyo hadday beerey yihiin iyo hadday baabuurey yihiinba ee dowladaas u dhabar adeegay oo waxbarashada usoo diyaargooba iyakana waa umahad celinayna wajazaakum allahu khayran ayaa leenahay waxa adduun iyo aakhira ku anfaca ah waa waxbarasho waa ognaho dadka yacni dhibaato ayaa iska hayso abaaro ay hayso beerrey waaye wakhti adagaa lagu jiraa laakiin ayadoo sidaas ay tahay waxaa la rabaa ina diinta wakhti la siiyo ayadaa adduun iyo aakhiraba ku anfacayso walaalayaal marka waxaa laydinka rabaa sidaad u dhabar adeegteen inta hadda meesha joogto oo dowlada loo qabtay oo caawa dowlada loo soo xirayo in ka badan labijibaarkeeda beledka joogto inta maqanna waxaan leynahay ilaahay ha soo hanuuniyo ha keeno inta joogto oo si dowladaasi u soo xaadirta caawa loo soo xiraana ayakana waxay barteen allah ku anfaco ikhlaasna allah uga dhigo waxaa laydinka rabaa marka waxa la barto waxbarashadu adigay ku anfacaysaa adduun iyo aakharaba adigay ku anfacaysaa hal maalin iyo hal saac iyo shan iyo toban daqiiqo waxaad barato adig ku anfacaan diinta in wakhti la siiyaa la raba adduunyo keliya yaana loo ordin diinta wakhti ha la siiyo maktabka dacwada xarakatu shabaab mujaahidiin muxaafadada degmada beledweyne ayakana waxaa mahad celinaynaa dowlada ay ay noo qabteen ay u qabteen ganacsatada ama bulshada bulshada qaybeeda kala duwan sida ganacsatada baawureyda iyo beeraleyda intaba dowladaas oo magaceeda la yidhaahdo dowratu cabdulaahi ibnu cabaas amn ibnu cabaas shacaa'irkeedan uu ahay qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulil albaab walaalayaal dowladaas sida wada ogsoonnahay intii ka faa'idaystay allah subxaanahu wa tacaalaa ha ku anfaco dowladaas saddex cawaayay socotay cawadoo waxaan u fadhinaa xafladdiidii ama ikhtitaamkeedii ama gebagabadeedii ayaan u fadhinaa sidaa darteed intan cilmi waxaa waaye lagama dhargo siduu nabigu nuu sheegay calayhi salaatu wasalaam lan yashbacu almu'minu min khayrin xataa yakuuna muntahahu aljanna kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam inaan wadanno oon siyaadsanno oon wakhti oon siinno ayaa loo baahan yahay qaar ka mid ah ardaydii loo soo gebagabeeyey kana faa'iidaysatay dowrada ah oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa ka warbixiyey dowradii ay qaateen iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen iyagoona codsaday in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ka mid ahay dadkii ka faa'iiday dowradii afarta beri socotay ee deegaanka booco degmada beledweyne waxaan ka mid nahay beeraleyda ganacsato gaadiidleyda waxyaabo badan oon fahansanin ayaan fahmay maasha allah runtii wax badan ayaan ka faa'iidnay salaada nagala saxay towxiidkaa laga hadlay waxyaabo badan oon fahansanin ayaan ka fahanay maasha allah runtii waqtiga iyo faa'iiduu leeyahay aanagala fahansiiyey oon ka fahanay maasha allah waxaan leeyahay jazaak allah khayr.
magacayga xasan cabdi jamiila layidhaah dowladdan wax badan baa ka faa'iidnay waxa waayaan si fiican uga faa'iidaysanay saddex maa habeen ayaan ku jirnay waa soo gebagabaynay caawa noogu dambayso marka niyow aad baa uga faa'iidnay wax allaala wixiina la barana waan xifdinay si fiican u fahmnay magarad dowladdii wax allaala wixiinu la akhriyoo dhan aad uga faa'iidnay walaa dadka wax badan waa loo sheegay waxaa la yidhi wixii maaragtay diinta qaado waayo oo ku dhaqmi waayo in maaragtay ninkii taariku salaadahoo maaragtay marka salaada la aadaamo kala baqanah oo kaleeto meelahaas aadaa marka ninkii wax garanaya inuu wax barto uu ka faa'iidaysto ninkii meeshii mugdiga laisgelin oo asay u taallaa ninkii maaragtay iska qabowsana meelaha mayme aniga waxa waayaan inta yaroo ii dhiman waaba iska dhowhe waxaa jecelaya in aad uga faa'iidaysto marka dadkan wax kastoo loo sheegay ninkii faa'iidaysananasay u taal ninkii diidanasay u taal marka anugu waxaan jecelahay in aad uga faa'iidaysto hadduu ilaahay yidhaa anoo maaragtay cogsantii usii wata xagga qafriga oo iga baxdaa rabaa maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa sii kordhiyey dowraadka diiniga ah ee loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada taasi oo maktabka kaga gol leeyahay sare u qaadista heerka waxbarasho ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waad mahadsantahay saadaq walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madla insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu